بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الدرس الثاني عشر ودرس قلبي تمناد وقدم بيه دروستي سلسلة رمضان سلسلة دي يعني قراءة لآداب أحكام رمضان ودرس قدم بيه مركز waxaynu ku soo qaadanaynaa annahyu can siyaami annahyu can isiyaami fi ayaamin mucayana maalmo waxaa jira la diiday in la soomo maalmo gaara oo nahyi ku soo arooray baa jira maalmaha marka nahyigu ku soo arooray qofku inuu iska ilaaliyo soonka oo uuna soomin baa la rabaa sababtu waxa weeye nabiga calayhi salaatu wassalaam waa nahyey ilaa iyo toddoba nooc bay u qaybsamayaan waana sheegaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala mid mid baan usoo qaadaynaa kow midda ugu horeeya waxa weeye yowmu alciidayn labada ciidood oo axkaamtoodu inoo imaan doontoon si gaara u sharaxi doono waa ciidda fidriga oo ramadaanka iyo ciidda xajka labadaa maalmood xaaraam wey in la soomo oo nebigu waa nahyey calayhi salaatu wassalaam leanna waa maalin ciida oo farxad iyo suruura lama ogola in la soomo marka nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisaa u daliila nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam anhaakum waxaan idinka nahyinayaa can sawmi yowmayni laba maalmood inaad soomtaan wuu idinka nahyinayaa alfidru waa maalinta ciidda fidriga waaladxaa iyo maalinta udxiyada oo waxa weye xajka ciiddiisa lagu jiro rawaahu larbaca ay abu daawuud watirmidiy wannasaa'iy wabna maaja saddexdaas afartaa ayaa sunankooda ku wariyey wasaxaxu sheekh albaaniy raximah llahu tacaala sunankana waa ku saxiixiyey saxiix iljaamic sakiirkana waa ku saxiixiyey xadiidkaa marka naftu wuxuu ku yahay nabiga calayhi salaatu wassalaam maalin labada maalmood oo ciidda ah inuu inoo diiday inaynu soonno dadkoo dhanna maanta waa yaqaaniin oo waa arrin macruuf ah oo dadkoo dhan wada garanayaan leanna waa maalintii farxaddo in wax la cunaa la rabaa haddaa bishii dhammayd soo soomanay maalintii ciiddana tiraada waa soomaya hadda marka ma aadan afurin see loo kala garanayaa soonkaagii iyo afurkaagii wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam sidoo kale waxau yidhi laa yuslaxu uma uma suubanto laa yuslaxu siyaamu soon uma habboona fii yowmeyni laba maalmood yowm aladxaa maalinta yowm aladxaa la yidhaahdo ha yowm aladxaa maalinta la yidhaahdo iyo maalinta yowmalfidriga labadaah uma habboona in la soomo oo waxa weeye soon lala yimaado arrin wanaagsan oo habboon ma aha marka ma adinay ma habboonaa xadiidka horena nahyi ku soo arooray waxoo dhan waa litaxriim wey imaamu muslim ayaa werinaya wannahyu yaktadii alfasaad ama annahyu yaktadii taxriim wixii lanaga nahyiyey waa xaaraan banaankaana laga marayaa nebiguna waa inoo diid taasi waa qodobka koowaad waa maalmaha aan la ogolayn in la soomo oo la inoo diiday labo ayaamu tashriiq waa maalmaha ayaamu tashriiq asalkeeda waxaa laga keenay hilbe warashada tashriiqa hilibkii qoraxda loo dhigayey baa laga keenay oo hilbe warasha la yidhaahdaa waxaa laga wadaa maalinta udxiyada la qaloo ciidda ah saddexda beri oo ka dambeeya koob iyo tobanka laba iyo tobanka saddex iyo tobanka waa ayaamu aklin wa shurbin lama ogola in la soomo oo xajka saddexdaa beri oo ka dambeeya ayaamu tashriiqoo mino la joogayo lama soomo leannu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam laa tasuumuu haadihi alayaam maalmahan ha soominina hee ayaamu tashriiqa ha soominina oo iska daaye oo maxaa naloo ku diiday fa innahaa ayaamu aklin wa shurbin wa dikrun lillah waa kaay waa maalmo wax la cunayo oo hilibkii udxiyadii baa la cunaya cabitaankii baa la cabaya ilaahay baa la xusayaa takbiirtii baa la wadaya lama ogola in la soomo imaamu axmed iyo nasaa-i baa werinaya sheekh albania raximah allahu tacaala waxa uu ku saxiixinayaa saxiix aljaamic sakiirka wuxuuna xadiidka warinayaa oo laga wariyey can xamzat alaslamiy oo soom badnaa oo aada u soom badnaa mid soom badan aha waa ninkii su-aashaanu ku soo marnay aasuumu fi safar ninkii nabiga soo weydiiyey wey halkaan marka waxay nooga caddaatay maalmaha ayaamu aklin wa shurbin baa la yidhahdaa lama soomo oo maalmahaa soon ma habboone inaan la soomin baa loo baahan yahay oo la afuro midka saddexaad waxaa maalinta saddexaad oo laynaga nahyey waa ifraadu sawmin soom in loo gaar yeelo biyowmi aljumuca maalinta jumcada asbuuc walba inaad tiraada jumcaha un baan soomaya arrintaasi lama ogola nebiguna waa nahyey calayhi salaatu wassalaam oo waxa u daliila liqowli nabiy sala allahu calayh wasalam laa tasuumu yowma aljumuca buyo nabiga alayh salat salaam maalinta jumcada ha soominina ilaa wa qablahu yowmun aw bacdahu yowmun ilaa inay maalin ka horayso ood khamiistii soontay ama maalin ka dambaysood sabtida la soomaysid ay ifraad baa isaga la diidan yahay lama diidana in jumcihii la soomay waxaa la diidan yahay keligii in la soomo marka haddaad khamiis iyo jumco isla soontid falaa xaraj wax dhibaataa male haddaad jumco iyo sabti isla soontidna wax dhibaataa male laakiin lama ogola inaad tiraha jumcaha keliya un baan soomaya rawahu imaamu axmed baa werinaya can abi hurayra uu ka warinaya wa saxaaxo sheekh albaniy raximah allahu tacaala wuxuu ku saxiixinayaa waxa weeye fi saxiix aljaamica ayuu ku saxiixinayaa wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd laa tasuumuu yowma aljumuca maalinta jumcaha soominina mufradan iyadoo keligeeda ay maalintaa keligeed gaaha u soominina ayuu yihi nabiga calay sala slam haddaba halkaa waxay nooga caddaatay maalinta jumcada oo waxa weeye ciidul asbuuc la yidhaahdo waxa weye lama ogola la soomo leanna waa ciidii asbuuca oo sida ciidihii kale laynoogu diiday ayay ciidul asbuuc u tahay laakiin iyada maxaa lagu darayaa khamiis ama sabti haddii lagu daro way banaan tahay sababta keentayna waxay tahay yahuudda ayaa maalinta sabtida soonka ku gaariyeela waana ciidoodii daraadeed waa ciidul asbuucoodii way soomaan marka marka inagu waa khilaafaynaayo jumcaha ma soomayno oo waxa weeye jumcada ah ilaa inaynu maalin raacino mooye ma soomayno oo saasuu nabigu u nahiyey calayhi salaatu wassalaam afar waktiga afraad oo la diiday waxa weeye siyaamu alabad inuu qofku yidhaahdo weligay waa soomaanaanaya oo maalin walba soom baan ku jirayaa nebigu waa diiday calayhi salaatu wassalaam oo waxa uu yidhi laa saama man saama alabad muttafaqun calayh xadiidkii cabdullahi ibni camr ibn alcaas aynu soo ishaaraynay ayuu markuu yidhi cabdullaahi waxaan rabaa sanadka oo dhan inaan soomanaado oo maalin walba soomo oo awood baan hayaayo nin xoog laanahay habeenkiina qur-aanka inaan qameeyaan rabaa oon salaatuleil u taagnaado ayuu markaa wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam laa saama ma soomin man saama alabad qofkii weligii sooma oo maalin walba yaraada waa soomayaa kaasi soon ma soomin sababta awe soonkaaga iyo afurkaaga in la kala garta wey haddaad tiraad anigu dhaqankayga waxaa ka dhigayaa maalin walba inaan soomanahay lama kala garanaya markaa markaad sooman tahay markaad furan tahay ee waxaana waadiinaya cibaado sidii nebigu inoo amray ayaa loo raacayaa ee waxaad adigu sidaad adigu jeceshahay ma aha marka laa saama man saama alabad marka maalmihii aynu soo sharaxnay oo tadawuca ku soo sharaxnay ayaaba kugu filan oo haddii aad ku dadaashid inaad soonkii lixdii shawaal iyo bishiiba saddex beri ka soontid iyo waaba adoo sanadkii oo dhan soomay marka maxaabad isku dhibaysaa oo maalin walba u soomanaanaysa shan siyaamu yowma asabti mufradan waa la diiday iyadana nahyi baa ku soo arooray in la yidhaahdo maalinta sabtida ayaan soon ku gaariyeelaya waa inaad ama jumcada ku dartaa ama axadda ku dartaa liqowli nabiy sala allahu calay w slam nebigaa yidhi ee laa tasuumuu yowma sabti maalinta sabtida haasuuminina ilaa hal marun baad soomi kartaan waxa weeye ilaa fi fariida waxaa waajib mooye wax kale ha ku soominina wa in lam yajid axadukum haddii uu qofkiin waayo wax kale ilaa cuuda karam macnaha cuudku waxa weeye waa laanta geedka cinabka oo kale karamka waa cinabkeed ama waxa weeye quwaax iyo wax kaleba uu waayo waxa weeye ha ku afuro macnaha marnaba maalinta sabtiga keligeed ha sooninina oo waxa weeye keligeed soon ha ku gaarayeelinina rawaahu imaamu axmed daawuudin iyo abu daawuud sheikh albanina waa saxiixinayaa fi irwaai qaliilka ayuu ku saxiixinayaa haddaba in keligeed soon lagu gaar yeelo ma wanaagsana walaakin yajuuzu waxaa bannaan liajli mukhaalafati almushrikiin iyagoo gaaladii la khilaafayo ayay waxay ku bannaan tahay in la soomo iyadoo la khilaafayo yahuuddii iyo mushrikiintii soomi jiray iyadoo la khilaafayo ayaa bannaan in la soomo oo see marka loo soomaya sidii nebigu u soomay baynu arkaynaa walakin yajuuzu liajli mukhaalafati almushrikiin idaa kaana macahaa yowmu laxad haddii maalintii axadda la raacinayo lixadiidi umu salama ayaa u deliila xadiidka umu salama ay nebiga ka warisay qaalad waxay tiri kaana nebigu waxau ahaa akthar waxa ugu badan akhara sawmihi macnaha soomkii ugu badan oo uu soomo oo maalmaha uu soomka waajibka amaya asbuuca gudihiisa asabtu walaxad sabtigii axadu soomi jiro wa yaquulu wuxuu odhan jiray yahuudda humaa yowmaani waa laba maalmood oo ciidulmushrikiin ah mushrikiinta ayay ciid u tahay waxaa laga wadaa yahuudiga nasaara ee mushrikiinta kalema yahuudisana laga wadaa waxaan jeclahay buu yihi marka nabiga calayhi salatu salaam oo xubba waxaan jeclahay an ukhaalifahum inaan khilaafo oo anigu marka aan iyagu maanta waa ciide ciid bay u tahaye inaan soon marka anigu soono ayaan jeclahay marka liajli mukhaalafa iyadoo loo samaynayo oo gaaladii markaas waxa weye ay arkayaan oo markaas si bay la isku weydiiyaanoo u ogaadaan inay khaldan yihiin ayaa loo samaynayaa imaamu axmed baa weriyey iyo waxaweye dabaraani fi lkabiir waxasanahu sheikh albaniya raximah allahu tacaala fi saxiixi aljaamic asagiir wa fi saxiixi tarkiib ayuu xasan kaga dhigayaa halkaa marka waxay nooga soo baxday yowma sabti keligeed la soomi maayo laakiin haddii yowmal axad lagu daro ulajeedaduna tahay in la khilaafo yahuudiya nasaaradii oo waxa weye la tuso inay waxa weye soonkooda waxba ka jir inay ciidooda aanu dan ka lahayn oo waxa weeye anagu aan ka diin duwannahay laa baasa bihi waa la samayn karaa sidaa nabigu u sameeyey iyadoo nabiga lagu dayanayo calayhi salaatu wassalaam midda lixaad waxa weeye sawmulmar'a tani dumarkay gaab ku tahay inay dumarkii soonto waa loo diiday iyada oo ninkeedii joogo soon sunno ah marka sawmulmar'a wa zawjuhaa shaahidun ninkeedii oo jooga ilaa inuu u idmo mooye liqowli nabiyi sala allahu calayh waali wasalam laa yaxillu liimra'atin qof dumara uma bannaana an tasuuma inay soonto wa zawjuhaa ninkeediina shaahidun uu joogo ounan maqnayn oo qaayib ahayn ilaa biidnihi ilaa biidnihi inuu u idma mooye rawaahu alimaam albukhaari ayaa weriyey halkaa marka waxay nooga caddaatay taana gabadha muslimadda oo xaaska ah oo ninkeedii joogo waxaa habboon inay ninkeeda ay waxa weeye duruufihiisa ilaaliso oo hadda iyadii hadday iska soomanta ninkiina u baahdo waajib iyo sunno kee horeeya waajibkaa horeeya macnaha wax waajib waxaa ku ah gabadhii ninkeedii inay waxa weye qanciso hadduu u baahan yahay hadduu u baahdo waajib bay ku tahay ma diidi karo soonkiina waa sunne sunne iyo waajib hadday isqabsadaanna waajibkaa la hormarinaya saa daraaddeed inay iska soonta ma aha waa inay u sheegtay habeenkii birri waa soomayaayo ma ii idmaysaa raalli ma iiga tahay si uu isna usii ogaado oo ama ula soomo ama niyaddaba u gashado oo unan uhunguriyeynin taas ayaa macnaha loo jeeda midda toddobaada ugu dambaysa waxa weeye raggay tanina khusaysaa waa yowma almacraka haddii jihaad ugu jiro oo gaalagii islaam ay tahay oo waxa weeye dagaalki uu socdo oo gaalihii islaam dagaalamayaan waxa weeye markaas raggii jihaadka ku jiray inay soomaan ma habboona oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi saxaabadiisa inakum idinku musabbixuu caduwakum cadowgiinii ayaad biri ku waaberiysanaysaan ha waalfidru inaad afurtaanna ayaa aqwaa lakum idii xoog badan fa afdiruu afura oo maanta biri daad waxa weeye gaaraysaane biri afura marka akhrajahu imaamu muslim ayaa wariyey can abi saciid buu ka warinayaa wahada wa hada alamru yadullu cala alwujuub marka nabiga calayhi salaatu wasalaam amarkiisaas wuxuu tusayaa inaan la khilaafin oo waxa weeye ay tahay aadaab wanaagsan oo la qaadanayo saa daraadeed marka toddobada noocna waxaa ku soo arooray nahyiga khulaasadiisuna waxa weeye kow waa yowma alciidayn labada maalmood oo ciiddaa lama ogola oo waa la diiday midda labaad waa ayaamu tashriiqa xajka saddexda beri oo ka dambeeya waa laynoo diiday midda saddexaad waa sawmu yowma aljumuca mufradan jumcada keligii in la sooma waa laynoo diiday laakiin waxaa inoo bannaan inaan maalin ka hormarino ama maalin ka dambaysiino oo la soonno oo laba maalmood soonno sidoo kale waxaa laynoo diiday midda afraad siyaamu labad inuu qofku yidhaahdo maalin walba waa soomanaanaya waa la diiday oo nebigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam waa laynaga nahiyey midda shanaad inaynu maalinta sabtida asoon ku gaar yeelno waa laynoo diiday ilaa inaynu axadda ku darno oo waxa weeye maalin ku darna mooye waa sidii jumcahoo kale midda lixaad waxaa qofka dumarkaa oo ninkeedii joogo inay ninkeedii ka idan qaadato maahee inay iska soonto waa laga nahiyey oo uma xalaal ahaa midda toddobaadna waa yowmulmacraka maalinta macrakada lagu jiro oo jihaadka socdo inuu ninka iska soomo waxaa ka habboon inuu afuro leanno taasaa u xoog badan amarkii nebigana uu qaato calayhi salaatu wassalaam halkaa waxaa inoogu dhammaaday silsiladii soonka aynu kaga hadlaynay oo aynu u bixinay waxaway khulaasatu sawmi nnabiy sala allahu alayh waali wasalam ama tacliimu sawm siyaam aynu u bixinay oo loo baahan yaha qofku inuu intuu barto uu ku dadaalo ulajeedada aynu u diyaarinay casharadaasna oo aynu waxa weeye duruustaas silsiladaa u diyaarinayna maadaama ramadaankii soo gelayo oo aynu ku jirno waxa weeye bishii shacbaan aakhirkeedii oo dhici kartaba inaynu maaragtay aada iyo aada inoogu soo dhawaaday soonkii inaynu ku dadaalno inaynu sii baranno leannahu waa waktigiisii haddii uu joogo in la barto soomkii waa waajib weeye calaa cilmin wa basiira lagu soomo qof walbana ku dadaalo inuusan noqon soomkiisu waxa weeye xadiidkii nebigu uu yidhi ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcadash ilaahay waxaan weydiisanayaa subxaana wa tacaala inuu waxa weeye na waafajiyo bisha ramadaan wanaag inoogu inoogu gaarsiiyo wanaagna inoogu dhammeeyo ilaahayna naga aqbalo nagana mid dhigo kuwii waxa weeye laylatulqadriga iyo wanaaggiisa waafaqa ajar iyo wanaagna ka hela looguna dembi dhaafo ilahay inuu naga mid dhigo kuwuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam man saama ramadaan iimaana wixtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembih dembigiisii oo dhan waa loo dhaafaa ilahay inuu kuwaa noogu daro ayaan ilaahay weydiisanaya ilahayna noo dembi dhaafo wax alla wixii ansaxay oo waxa weeye maaragtay axaadiidta iyo iyo deliisha ku soo aroodhay iyo dadaalka aan ku saxayna ilaahay baan mahad iskale oo ilaahay baan u mahad celinayaa oon ku shukriyayaa ilaahay baana yidhi lain shakartum la aziidanakum ziyaadana ilaahay baan ka dalbayaa wax alla wixii aan khaldayna ilaahay rasuulku oo beri bay ka yihiin anna ilaahay baan uga toobad keenayaa waxaana weeye waa sabqu lisaanin ama khada ee waxaan u kasay maaha qof walba oo muslima oo wax khalada ku arkayna inuu baraarujiyo ayuu leeyahay oo waxa weeye uu maaragtay tambiihiyo oo markaa wixii khalada ila soo socodsiiyo oo si aan ummadda markaas wixii khalada uga digno in sha allahu tabaaraka watacala lianna kula ibn aadam khata wa khayr alkhadaa'in attawaabuun walxamdu lilahi rabbi alcaalamin in sha allahu tabaaraka watacaala soomka dhexdiisana waxaynu diyaarin doonaa maaragtay axkaamu alciideyn in sha allahu tabaaraka watacaala walxamdu lilahi rabbi alcaalamin